الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في الجد waalmuwaadabati waalhimma weli waxaynoo saadu waddi aan kuba jirnaa kollay dhexe un baan kaga jirnaaba waaba adaabtii iyo waxyaalihii u muhiimkaa ruuxii cilmi dalbayay taas baan kuba jirnaa kolle kitaabkeennan aan haynaana dee waa arrinkiisu wuxuu ahaa ama cunwaankiisaaba tacliimu lmutacalimi durqa tacallum adabtan uu soo aroorinayo waxyaalahaasna waxay adigu ku dee ku wajahan tahay un ruuxii daalibka ahaa maha macnuu adabtu inay intaa ku kooban tahay oo waayo kitaabku jaanibunbuu tarkiisiyey ee sidan ruuxa mutacalimka looga rabo adabtan iyo taa ayaa ruuxii matalan mucalimkii iyo sheekhiyo taasna iyaguna aadaab ayay leeyihiin iyaguna intan dee aan kaba yarayn oo umuurana way wadaagsadaan umuurana way ku kala tagaanba oo ay la yar kala gooni yihiin marka haddaan daalibkii kusoo maray in dee ikhlaas iyo camalkiisan uu ilaah daraaddii uun yahay aanu lahayn ha lagugu xurmeeyo wejiyada dadka iyo maag agtooda dee xurmadooda aad kasbatid mansib aad ku heshid ee ay tahay taa ayaa ruuxii mucalimkii iyo kolley waxaa la arkaana haddii ilaahay inoo dhib yareeyo tibyaanka waan ku arki doonaa wax intan dhaafsan oo aadaabtii iyaduna mucalimka iyo sheekh iyo ayaa isagina ikhlaas iyo inaan hamigiisa iyo ujeedadiisu damac uu meelun wax uga xasilo aanay ahayn inuu noqdo si uu camalkiisii u khaalis yeelo de markaa bal taas baa isagana oo xataa hami ahaan iyo taa inuu taa qaradkiisu noqdo marka haddii aynu noqonay xurmadii dee ustaadkii aan soo maray iyo bal tawqiirkiisii iyo khidmadiisu inay u fiicantahy daalibkii oy maqaam sarena bal iyo nafci weynna u yeelanayso isagoo hadday arrintiisu noqoto waxaan khidmo iyo ha lagugu kacayo ha lagugu xurmeeye iyo ha lagugu sharfa iyo isaga wixiisii oo dhan ba dhaawacaysaa dee way jireen dad badan oo dee taalaaba iman jiray haymadii waaweyneyd ee khaasatan ahaa qudwada ehelka u ahaa iyagu taas xataa barhkoodiin se imaam nawowi iyo amsaashiiyo rag ka waaweynaa isagoo kaba horeeya iyo xataa hadiyo ruux wuxuun ka dhegaystay hadiyadanay kaba aqbali jiren bal waa sidii waxooda uu dhowrsoonaado qaarigii weynaa ee quraada toddobada ka mid ah xamsatu zayaad ayaa waxaa dhacday inuu maalin isagoo malaharaaddan buu guri soo maray waa jariir ibnu cabdilxamiidkan muxadiska ee shahiirka ah ee dee waxa weeyaan caalimka ahaa ayaaba hayd gurigoodii oo dee tuidhi iyo waraabiya oo uu fadhiistay si loo soo waraabiyo markuu koobkii biyaa u keenay wejigiisii arkay buu yihi ma isagii baa tahay oo haa waktigan aan qur-aanka dadka u barayno ama dee talqiininayno miyaana noo iman dee waan u iman jiro waan imaadaayo u ka kacayo muu cabin biyihii koobki wuxuu isleeyahy halkan ayaa wax kaaga iman doonaan taas oo kale imaam weyne oo min rijaali sita kaba mid oo cabdullahi ibnu idriis la yidhaaho rijaalu sita oo isaguna taas dee zaahidna ahaa waricna ahaa xaafid ama muxadis weyne ahaa oo iyada nin dee dalabadiisii ka mid ahaa baa isagoo ka baxayay buu ku yidhi bal is'al lii sicra lushnaan waa geed ay ushnaan odhanayeen oo isticmaali jireen oo bal sicirkiisu wuxuu suuqa ka joogo haddana markuu ka dhaqaaquu soo celiu yihi laa tas'al canhu waxaan nacayaa ruux aniga wuxuun iga dhegaystay inaan kaalmaysto khidmo yar iyo bal adigu umuurahoodu taas bay ahayn oo yaanlo anigu horta dee waa dabeecadayda yaan loo qaadan marka umuurahan waa daalibkii sax waa wixii anfacayay laakiin ruuxu inuu doonaya in taas loo yeelo haddii taas himadiisa gasho kolley waa shahwo nafsi oo ku qarsoonba wey waa kolley wax yar dhacay baan ka yar cudurdaaran shan uma laa budda haddaba fi ljiddi waalmuwaadabati waalhima uma laa budda waxaa lagama maarmaana mahuraan ah oo ruuxii daalibka ahaa mahuraan u ah min aljiddi dadaal uu dadaalo waalmuwaadabati waa midi waa dadaal iyo muwaadabadu waa mulaazamo wixii dee hadduu intu muddo dadaalo sanad laba uu dadaalo marka dambe halkaa uu kaga hadho haddana meel ma gaadhayo muwadabo iyo walmulaasamati markaa tani waa mulaasamo iyo muwadabo islaamo mid xagga himadu waa himo sare inuu noqdo oo dee ruuxu doonayo inuu heerkii uu sarreeyey ee uu gaadhi karayay bal uu gaadho walmulaasamati iyo laasimidi lialab alcilmi cilmiga dalabkiisa uu laasimo wa ilayhi lishaaratu umuuraha xagga jiddiga iyo muwadabada dee cibaadaadka iyo daacaadka uu kaba mid yahay dalabulcilmi oo isba min ahami alcibaadaat ah taas waxaa xaggiisa ishaara ay uguba sugnayd fi lqur'aani biqowlihi tacaala waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waaladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiina waa annaga daraadayo fii dalabi mardaatina wey ridaha iyaga dalabkood iyo iyagoo wixii dee annagu aanu raalli kaga noqonaynay ee ridaha iyaga gaadhsiinayay taa dalabkeed iyagu kuba dadaalay ku jihaadee naftood iyo kulaba jihaaday lanahdiyannahum subulana waxaan ku hanuunin doonaa waddooyinka iyagii ee gaadhsiinayay ridaha ilaahay gaadhsiinayay culimada qaar baa jihaad ku khaas yeelay laakiin suuraddu waa maki oo waxaabay leeyihin meye jihaadkani waa ka acansan yahay taas jihaadkii dee curfiga ahaa ee marka jihaad la idlaaqana uu kuba dhici jirayna waqtigaas xataa mashruucba dadka lama farin oo may ahayne waa dee macnaha caamka ah barhkood bay xataa dalab alcilmiyo kaba soo naqliyaan haddaba tan oo xagga marka la eega mujaahadadan jihaadkan calan dee linafsi iyo umuurahaasi wuxuu keenayaa muwaadabo iyo jiddi adag buu keenayaa taasi uga jeeda iyo waqowlihi tacaala yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwatin waa yaxya kitaabka qaado oo kuwo macnaa waa himo sare ijtihaad iyo xirsi oo dee adigoo dadaalaya sidee dadaalla xirsile jiddigaasi uu ku sugaya kuba qaado ugu dhaqan waqad qiila waxaana laba yidhi man dalaba shay-an wajadda wajad waman qaraca albaaba walaja walij manjad markaa kollay dee matal bay iskaba noqotay iyo hadal shayga xirsigiisa lagu dadaalayo dalabkii iyo sacyigii xaggaa ijtihaadkii lagu ijtihaadiyay mataltani u noqotay man dalaba shay-an ruuxa shay dalba macnaa maqsuud buu leeyahy arrin buu doonayaa inuu gaadho wajada dadaalana oo wixii uu doonayay inuu gaadho ayuu dee umniyo uun iyo ididiilo uun arrintu may noqon iyo doonid aan ficil iyo camal lahayne wuu ku dadaalay wajad wajada waa helaa maqsuudkiisii waa gaadhaa oo man dalaba shay-an wajada waa muhim macnaa waa halkan ijtihaad buu la yimi shaygaas si u gaadhi lahay iyo asbaabihii gaadhsiin lahayd buu aada ugu dadaalay iyada waa gaadhayaa waman qaraca albaaba walaja walij waa isla mid oo ruuxa albaab garaaca qodee isna maqsuud buu leeyo inuu galuu doonaya walaja ay alaxa fi lqarci ama tamaadaa fi lqarci garaaci intuu dee mar yar garaacay iskagama tegin uun waa garaacay waa si uu tanna waa ti un bay la mid tahay maqsuud buu leeyo ujeeduu leeyo wixiibuu asbaabtii uu gaadhsiin lahayd baanu ka hadhin ee uu ku dadaalay oo tamaadaa fi lqarci weeye laja macnaa qarcigii iyo tiibuu ku celceliyay oo waa ku markaa tiibuu dee kuba dheeraaday u badsaday walija tani iyadu waa walija laabta way kasirsantahay ficilka hore waa mudaacaf kan dambe walaja weeyo jiimka ayaa shadan waxa weeyaan ta hore markaa waa mudaacaf kana isagu waa ficilo baabkeed oo walija bimacnaa dakhalo weeye uu galaa markaas dee albaabkii waa wuxuu gaadhi in lagaba furo uu furmo oo markaa waa geli ruuxaasna macnuhuna waxa weeyaan ruuxii wixii uu doonayey ee uu ku dadaalay dee uu himi hamigiisu ahaayu islaa gaadh had iyo goor ku dadaala marka dambe waa gaadhaa uun taasoo haddaanu wada gaadhina kollay qeybka waa ka gaadhayaa wey wa qiila waxaa kaloo la yidhi biqadri maa tatacannaa tanaalu maa tamannaa ama tatamannaa biqadri maa kii qadarkii tatacannaa aada dhibtooto aada rafaado kaa kolba inta rafaadkaagu maadu iska masderiyo weeyo dee ficilkaba masder baanuba awilaynaayo biqadri maa tatacannaa ay biqadri canaa'ika fii dalabi shay waa inta kolba rafaadkaaga iyo dhibta iyo hawsha kaa qabsanaysaa uu yahay shaygan aada doonayso ee aada isleeday gaadh shaygaas kolba inta qadarka rafaadka iyo dhibta iyo taa dalabkan kuugu imanaysaa uu yahay ayuunbaad tanaalu gaadhaysaa maa tamanaa haddaan tamanaa ku dayno sida inoo taalla ficilkii mudaaricu baa labadii tood ee bilowga ka galay mid ahaan la gooyey haddii kaloon ta'da dhaam nusqooyinka qaarkood dhamayna ama hadallada dee markan hadalkan meelo kamida waa lagu soo naqnay iyadnoo dhimala waa isla tegayaan biqadri tanaalu maa tatamanaa wixii aad doonaysay ku tamaniyaysay kolba inta dadaalkaagu yahay inta rafaadkaagu yahay inta ijtihaadkaaga dalabkii iyo sacyigii xusuulkiisa uu yahay ayuunbaaba gaadhitaankaagu noqonayaayo kolba adiga dadaalkaa weeye ruuxii wuxuu ku dadaalaa oo shaygu iktisaabkiisan iyo waxaan kol haddaad dadaashay ilahina subxaana watacaala uu kuu dhib yarayna uu ku gaadhsiinaya qiila waxaa kaloo la yidhi markaa maa tamanaa maa tatamanaa weeyaan oo ficilka mudaaricna haddii laba tood ay xagga hore ka galaan oo laba toodoo israacsani uu jiro mid ahaan baa la gooyaa iqtisaar ahaan walow la dayn karo qur-aankana way kuba soo noqnoqotaayo imaka tanazalu lmalaa'ikatu tanazalu asalku waa tatanazalu ficilku intan maaha tatanazalu weeye labadii tood mid ahaan baa la gooyey waanay dee luqada ku badan tahay ibnu malik baaba alfiyadiisa wamaa bitaa-in ubtudi qad yuqtasar fiihi calaa taa katabayanu lcibar oo wixii mudaaricee laba ta-ood lagu bilowdo waxaa la arkaa in lagu gaabsado mid ahaanta sida tabayanu lcibar iyo waa qur-aankaba tanazalu malaaikati iyo dee meelo kalena way dhacdaa tanna waa taasun tamanaa tatamana qiila waxaa la yidhi yaxtaaju waxa u baahan fi tacalumi xagga barashada wax la baranayo wanafaqati halkaa saxda kollay qalimana waa haysataane watafaquhi weeye maha nafaqa imaka halkan tacalum iyo tafaquhna de waa kaas waa fiqhigan iyo cilmiga ama de waxaa shareecad iyo fahamkee barashadeedii waxa u baahan ilaljiddi dadaal la dadaalo halaatatan saddex oo markay waxbarasho noqoto tafaquh baan leenahay halkan nafaqa maahay watafaquhi weeye tafaquh dee diintii la baranayo deena waana tanoo dadaal la-aan waxna ma yimaadaan waxa adigoo dee iska nasanayo raaxaysan oo rafaad la-aan kuugu imanaya ma jirto laa yustadaacu lcilmu biraaxati iljism hayaaba yaxya ibnu abi kathiir saxiixa muslim buu ku sugan yahay cilmi laguma gaadho laguma karo jismi waxa weeya naxariisi isagoo ruuxu doonaya markuu doono inuu seexdo markuu doono inuu kaco suu doono yeelo meelahaasun iyo makhaayado iyo gidaara joogsado uunoo meelaha ka sheekeeyo iyada taas suurtagal ma noqonayso inuu cilmi oo iyo waxaan uu dalbayo gaadho haddaba raaxo laguma gaadho marka wuxuu leeyahay dadaal baa loo baahan yahay muwaadaba haddaba dadaalkii xagga waxbarashada saddex shaksi baa u wada baahan inay iskaashadaan oo dadaalkooda la wada helo si dee waxaan looga midho dhaliyo taas buu leeyahay jaanibkan cilmiga fi tacalumi watafaquhi ila ljiddi waxa u baahan dadaal halaatatun saddex nusqooyinkan sida nusqada sharaxa la madbacaysan oo kale iyada waxaa lafdigoodu ahaa in yaxtaaju fi tacalumi watafaquhi ama yuxtaaju markaa in la yidhaaho waa loo baahanayaayo fi tacalumi watafaquhi ilaa markaa jiddi halaatati saddex dadaalkood baa loo baahanaya macnuhuna waa mid keliya una waa iyadoo markaa ay jiddi iyo atalaata laysu idaafeeyo atalaatana ay a leedahay bal taas ficilka horena markaa majhuul loo bineeyo tanna waa adigu macnuhu waa mid keliya un saddexaasi waa kuwe wahum almutacalimu kii wax baranayay iyo walustaadu sheekhii ama ustaadkiiyo walabu abihi in kaana fi laxyaa ama ciddii dee kolba ruuxii yareen isagu dee dalabkiisu binafsii aanu ahayn ee wax baranayay dee ciddii kolba weliyu amarkiisa ayd sida waalidkii oo kale oo wuxuu leeyahay si dee khaasatan ruuxan daalibka ay uu maqaam dee waxa weeyaan dadaalkan u helo wixii uu loola jeeday ama uu doonaya inu uu gaadho dadaal saddex dadaalkood baa loo baahanya isagu inuu dadaalo horta dee dadaalkiisana cid meeshiisa geli karta oo wuxuu isagu qabsanayo intaanu dede u qaban kartaa ma jirto horta inuu isagu dadaalo sheekhan u aqriyayaana hadduu dee isagu kaas mid aan dadaal lahayn uu yahay maalin markuu darsiga dhigo ayaamuu maqnaanayaayo xil iskama saarayo jaanibkaa ma dadaalayo ama mucallimkii dee dad qur-aanba u dhigaya taas iyaduna dee meel ruuxi ma gaadhayo haddaanu isagu xirsi oo dadkan waxa weeyaan xirsi iyo shafaqo iyo jiddi aanu isagu lahayn wixii ma soconayaan oo ruuxii xataa dadaalkii dadka kale dee haddii isaga xaggiisa dadaal la-aan ay jirto bal xaggiisii waxba lagama gaadhayo wixii la doonaya lama gaadhayo sheekha dadaalkiisana waa loo baahanaya ama ustaadkii waalidkiina inuu la dadaalo waladkiisan ama ciddii iyadna mas-uulka kaba ahayd si dee taa ula dadaalo ayuu baahan yaho ujeedadu dadaaladaas ishuwan ayaaba dee wixii la doonaya lagu gaadhi karaayo xaggan dadaalka dalabka cilmiga iyo tafaquhi dadaaladaa kala duwan inay iskaashadaan ayaaba loo baahanaya dee kol kol waalidkii meeshii waa ka bixi karaa laakiin labadan kale ma kala maarmayaan oo waa laba islaasimayo dee ruuxii weynaaye san oo kale isagu naftiisa u dalbaye cidi aanay dirayne isagu isdiraya xaggiisa ka dadaalayay sax ciddii kale waabu kaba hadhay laakiin ustaadkii iyo sheekhii tan waa labada arrimood labada dadaal way islaazimayaan wey inkad أنشدني الشيخ الأستاذ سديد الدين الشيراسي رحمة الله عليه للإمام الشافعي وحده أنشدني وإنشادي بان إنشاد كواتان وقراءة الشعر كالأقرية وكد الأقرية الشيخ الشيخي الأستاذ سديد الدين الشيراسي أبين دوين أصبح دوين وانصوم بالرواتا ترجمة دي سماها يا الله نكم كل نكري أيان أركو حسين دي لكن نسبة يا وحن سلمان هيرين سيدنا الشيرازي رحمة الله عليه للإمام الشافعي وشعرا للإمام الشافعي وحي إرشادي يقول الأقرية وهي ما حي شعر ويسولي معها وشعرا للإمام الشافعي قبي أما شعر إمام شافعي لي هي ودي إمام شافعينا aad buu xagga shicirka dee markii horena luqada sanado dhab ama muddo ayay abu reer hudeyn iyo laba joogayo ashcaarta carbeed iyo taa isaga shicirkiisa iyo luqadiisao xataa xujo ahayd iyo dee maqaam saruu kaba gaadhay haddaba laakiin waaba ta isaga laga soo noqliyo walowlaa ana alcilma walowlaa ana ashicra bilculamaai yusri ama yusri lakuntu lyawma ashcara min labidi shiciro badan oo xaggan diiwaan madbuucana waa leeyo xaggan cilmiga iyo akhlaaqda fiican iyo waxyaalo kala duwan kulansada oo diiwaan ayuu leeyahay waa madbuuco dee ninkii doonaa waa heli karaa tan baa markaa shicirkiisii kaga mid aha muxuu yihi aljiddu yudni kula amrin shaasici waaljiddu yaftaxu kula baabin muqlaqi waxaqu khalqi illaahi bilhami mru'un duu himmatin yublaa bicayshin dayiqi ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب والضيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجى من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق الجد ددالك يدني أو دوينيا روح حرصي سو على الشيء وكد داليو أتاسي دوينيا كل أمر شاسع أمر كالصؤول فقاء shay kastoo baciid almanaal si lagu gaadho ay adkayd ruux hadduu ka hadhi waayo dadaalo waa gaadhayaayo wuu u soo dhawaynayaa buu leeyahy waljiddu dadaalku yaftaxu waa furaya kulla baabin muqlaqi albaab kastoo xidhan oo dee taas albaabku waa furaya oo belsen oo dee kolley waa ruuxu waa la gaadhsiinayaa sida imaamkii junayd lahaa ruuxa dee bal mathalan shay dee si sidqi iyo dadaalla u dalba ilaahay subxaana wa tacaala waa gaadhsiiya ama wax ka miduu gaadhsiinayaaba waa xaqu khalqillaahi khalqiga ilaahay ka ugu xaq mudsani bilhami hami imru-un shaksi weeye oo shaarixa halkan markuu yar qabanaya wuxuu kaba dhigay in maqsuudku iyadoo bilhami an yuhama lahu wayuxsana lahu in loo murugoodo loo ihtimaamo markaa ka ugu xaqli maaha isaga hamigiisa waa si isagu shaarixu kaba dhigay imru-un shaksi weeye duu himatin himo aada u sarraysuu leeyahay waa himo aada u sarraysa oo dee kolley himada aada u sarraysaana asaas baabay dadaalkana u noqonaysaa iyo waxa weeyaan dee ruuxu inuu waxa uu ku hamiyaye sare ee aan wax liita ahayna waxaad u sarreeyaa sadee cilmi inuu maqaam sare ka gaadho isagu noqdoba ama nashrinti iyo taas oo kale daaca iyo cibaado adugu bal waxa weeyaan hima himo aada u sarraysa lahoo yublaa lagu imtixaano bicayshin caysh dayiqin cidhiidhiyo dee kolkol bay himadiisii taasi waxa weeyaan la arkaa inay dee hoos ugaba dhigto kaas baaba dee ugu xaq mudsan hami oo loo hamiyaa de kolley dee imaam shaafici qadar iyo taas iyo waa rumaystaa jaanibkaasna uma ihtimaamayn bal waxaabuu isagu lahaaba ruuxu haddii uu cilmi ruuxa haninimo iyo raaxo iyo waxyaalahaas ku doonaa meel kama gaadho ma helo ruuxa waxa weeyaan bidillati nafsi waa naf tawaaduceed iyo khidmat alculamaa iyo himada arrinka caynkaasa ku dalba kaas baa gaadha oo hela wa min addaliili waxa u daliila cala alqadaa'i arrinku inaanu waxani dee wax iska dhacayuun ahayne umuuruhu ay ku socdaan qad qadar ilaahay iyo qadihii oo isaguna xikmadiisa leh ka de waa qadihii ilaahay iyo qadarkii umuurahoo dhami ay ku dabdisan yihiin oo iyagu umuurahaas wax kastaba asaasuu yahay qadarkaasoo sii kolba ilaahay iraadadiisii hore iyo cilmigiisaasi uu ku sabaqay shay kastaaba uu noqonayo waxaana xikmay wada leeyihiin waxa weeyaan oo ku wada sugan oo inaga inagaba qarsoone waxataa u daliila cala alqadaa'i wa xukmihi bu'su labiibi ruuxii caaqilka ahaa ee caqligiisu sarreeyey bu'sigii waaba faqrigii iyo baahidii wadiibu cayshilxmaqi ku isagu jaahila ama baliida ama axmaqka uu kaba cabiray noloshiisa fiicnidii arrintu waxa weeye haddii risiqan iyo umuurahani ay ku xidhantahy ama quwo shaksi ay ku xidhantahy quwo ay ku xidhantahy ama caqli iyo garasho ay ku xidhan tahay dee kaa jaahilkaa ama axmaqa ama daciifkii waxma heleen weeye kanaa qaadan lahaa arrinku waa qadar ilaahay iyo qadihii kan isagaa waxaan u qadaray xikmo ayaa u leeyahy kanna waa u qadaray marka wuxuu leeyahiba kan caaqilka ah ee dee haddana noloshiisiba ay adagtee nolol rafaadle ku nool iyo ku axmaqa ama jaahil oo nolol fiican kuba nool marka taas ayaa dee arrimuhu qaday ku xidhan yihiin iyo qadariya waa ilaahay qaybtii weeye haddii aanay taa ahaynoo umuuru kuwo lagu helayo ama caqli iyo aqoon lagu helayo garasho lagu helayo ama dadaal dee arrintu taas may ahaateenba weeyaanoo dee dadkii aan ilaahay aqoone iyagu waxa weeyaan iyadoo taasoo kale ay qabsatay rabbi aan aqoonin umuurahan aan garanayn taasoo kale waata ilxaadiya ama waxyaala ku keentay si ibnu raawadi kaba soo naqliyeen kutubta balaaqadiya waxa soo naqliya markay macaanida joogaan abyaadiisa kam caaqilin caaqilin acyat madaahibuhu wajahilin jahilin talqaahu marzuuqa hada aladii taraka alawhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriira zindiqa bal waa taase laakiin maxaa ka fiican dadkii ilaahay yaqaanee umuurahan yaqaanee oo kale taasoo kam jaahilin lahu kam caalimin yaskunu bayta bilkira wjahilin lahu qusuuru waqura lama qara'naa qawlahu subxaanahu naxnu qasamna baynahum zaala lmira taasoo waa taasay dadkii ilaahay garanayay laakiin kan oo kale waa kan lahaa hada aladii taraka alawhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriira zindiiqa ibnu raawande bal markaa waxaan leenahay dee arrintu waa qada waa qadar waxaan oo dhammina waa wada qayb xikmada ku bidaysan weeye xikma ilaah oo ay arrintu tahay ruuxu inuu ku raalli noqdo qadarkii ilaahay aqbalana marka wuxuu yihi lakin man rusiqa alxija ruuxa lagu arsaaqo caqli xurima alghina tan waa dee in badan buu leeyahay maaha inay silaasimayaan in badan oo tan labadaba la isugu daray ayaaba jira dudanihuma alxija walghina buu leeyahay alxijana waa caqliga iyo alghina dudani waa laba isu did aho yaftariqaani kala tegaya iyo tafaruqin tafaruq dhan oon kulmahayne laakin waa alghaalib bal haddii abyaadi shaafici kaba sugan tahay waa wax badanune maaha wax islaasimaya arrinku waunshidtu waxaa lay inshaaday likayrihi oo macnaha sadiidudiin isagu abyaadaasuu ka maqlay waa abyaad kaleo dad kale uu ka maqlay laakiin likayrihi likayri shaaficiyi shaafici ma laha buu leeyahay waxaa la nin kolley xanaabilada ka mid ahaa culimadooda waqtigiisii oo abubakri diinawari la yidhaaho shan boqol iyo labayo soddonkii dhintay ayaa labada bayd leh sadee muntadimka ibnujawsi iyo kuba sugan tamanayta an tumsii faqihan munaadiran bigayri canaa'in waljunuunu funuunu walaysa اktisaabu اlmaali duna mashaqati taxamaluha falcilmu kayfa yakunu buu leeya tamanayta waa shaksi adaa lagula hadlaya shaksi kasaabahaga in isagii lala hadlayo waa ciddi alla ciddii khitaab u helaba tamanayta waxaad ku tamaniday waxaad jeclaatay dee aad ku tamaniday an tumsiya bimacnaa an tasira weeye maha galabtii tii inaad noqoto faqiha nin faqiha nin caalimo munaadiran dadka la munaadaroodo dee munaadir baa inaad noqoto bigayri canaayin dhib la-aan adigoon rafaadin adigoon dalbin adigoon mashaqo iyo dhibaato badan la kulmin oon usoo jeedin oon muwaadaba dee duruus iyo taa aan laazimin oon u socon inaad hadda iska noqoto un caalim weyn oo faqih munaadira taas ayaad waxa weeyaan ku tamaniday wahada nawcun min aljunuuni buu leeyahy taasi waa nooc waali kamid aha waayo wax suurtagal maaha inagaa qadaranayna taas waayo waljunuunu funuun aljunuudu fududna waa halkan baydkan ayay ka soo qaataan oo dee iska inta noo gaaro oo inta badan aljunud waalidu waa qaybo oo macnaa waalidu maaha ninkaa dharka tuuraya iyo ninkaa wax shiidaya taasun maaha noocanba waa nooca waaliya ayuu leeyahay ruuxaa isagoo iska horda iska meelaha ka sheekaynaya aan iska raaxaysanayo doonayo haddana inuu caalim weyn noqdo uu taa gaadha dee waa nooc waaliyad buu leeyahay oo waaliduba waa noocyo iyadaa waalidaa qaybo tanba waa qayb waalidii kaba mida bikayri canayn tacablan waljunuunu funuun walayse iktisaabu lmaali ujeedadu waxani waa dadaala dadaala dadaala ley taasaad ku gaari kartaan adigoo ilaahay la kaashanaya maaha inaad dadaalkaaga ku talagelayso adigoo dadaalaya haddana rabbigaa subxaana watacaala aad la kaashanayso had iyo goor adiyo baryayso inuu kuu furo aad tadarucayso dadaalkiina uu noqdo dee dadaalkaa muwaadabada haddana leh taas ayaa waxa weeyaan ilaahayna kugu gaadhsiinaya weeye walaysa ma aha nin buu yihi iktisaabulmaali xoolaha oo kasbashadooda duuna mashaqatin oo xoolahan iyo shaqmaalka kasbashadiisu mu ahaanin duuna mashaqatin mashaqo la-aanteed iyo rafaad iyo dhib la-aanteed mashaqadaasoo taxamaluhaa waa ficilkii marka dhaweyd aan kasoo hadlaynay tataxamaluhaa weeye ficilku waa ficil mudaaric aad adigu xambaarayso mashaqo aad qaadayso ood u sabrayso la-aanteed mu ahna ujeedadu hadduu ruux maal kasbanayo xoogsanayo oo kale iyaduba waatan xagla laaban xoolo kuma yimaadaan ay soomaalidu ay dudaa la yidhaaho ujeedadu fadhi iyo taas mashaqo la-aan iyo rafaad la-aan waxba uguma imanayaan taasba dadaal bay ugaba baahantahay haddaba maalkii dee rakhiiska ahaayee wax adduunyo oo ahaayee waxaa liitaba ahaa kol hadduu isagiiba kasbashadiisa ay mashaqo iyo inaad u kallahadoodu markaas ay u baahan tahay maxay noqon cilmigii dee maqaamkiisu sarreeyey waa min baabi awlo weye oo macnaa maalkii baaba taa u baahanin walaysa iktisaabu lmaali duuna mashaqatin taxamaluha tataxamaluha falcilmu kayfa yakun kol haddii maalkuba taa u baahan yahay cilmi seebuu noqonaya seebuu u xasilayaa mashaqo la-aan rafaad la-aan iyo dadaal la-aan seebuu kugu xasilaya ma xasilayo weye qaala abudayib abudayib baa wuxuu yihi tarjamadiisa waan dib dhigan doonaa insha allah waayo wuu soo noqon doonaa abiyaadkalu kasoo noqda oo ninkii shaacirka ee shahiirka ahaa laqabkana la baxay deetani waa imika kunyadiisii almutanabi la odhanayay diiwaankiisoo madbuucayay bal aad casharaat hashuraax lagu sharxay diiwaankiisaas dee maanta madbuuca waa shaacirka laakiin dee inagama dheeraan doono oo casharka ka dambeeyo maan tarjamadiisa kusoo qaadi doonaa waa almutanabi ninkaa la odhanaya shaacirkii macruufkaah walam ara fii cuyuubi nnaasi cayban ka naqsi alqaadiriina cala tamaami isagoo masal jooga xanuunsaday qasiida uu dejiyey ama uu lahaa ayay kaba mid ahayd walam ara ma arag fii cuyuubi nnaasi dadka ceebahooda cayban ceeb adigu maan arag oo dadka ceebahooda ceeb la mid ah mumaathilan dheh la mid ah ka naqsi lqaadiriina kuwii iyou karayay cala tamaami tamaam wax inay dhammeeyaan ay taam yeelaan nuqsaantooda oo kale ceeb la mida maan arag oo ujeedadu ceebaha dadku way badan yihiin laakiin ceebaha ugu xun buu leeyahay ugu markaasee ugu weynaya taas wax la mida aanan arag waa ruuxu wuxuu karayaa kasoo qaad fahmadii buu leeyay waqtigii buu haystaa inuu cilmi barto ama waxaan gaadho waaba karayay isagii baa ka caajisay oo ka wahsaday oo aan dadaalin oo markaa isagoo karaya inuu waxan inuu taam yeelu maqaam kaba gaadho ayaa isaga nuqsaan iyo tafwiid xaggiisa ka yimi weeye arrinku waa ceeb xaggiisa ka yimi oo haddaba ceebtaa la mida maba arag ibnulqayim baa raximahu llahu tacaala kitaabkiisan dee kolley cilmiga una istidraadaad badan iyo culum kalaha soo gashe waa cilmiga iyo taas iyabuu kaba hadlaa miftaaxu daari sacaada la yidhaha kolley dabacaad kala duwan lama duceeyey waliba qaybihiisa horena bal tafdiilka cilmiga iyo fadligiisa uu leeyahay buu dee intaasoo waj boqol aada ugaba badan buu soo naqliya isagoo mid kastaba sharxaya ayaa halkan ayaa wuxuu soo soo dhigtaa ayaa isaga meelahan beydkana marka dambe uu soo qaataay ayaa wuxuu yidhaha wa acdamu naqsi wa ashaddu lxasra naqsu lqaadiri cala tamaami wa xasratu cala tafwiiti manaa naqsi ka ugu weyn wax laga qoomamoowadana uguba darani waa ruux karaya tamaam wixii waa ahliyuu u leeyahay qaadiriyuu u leeyahay waaba haystaayo isagaa ka seexday weeye ka caajisay oo isdhaafiyey haddaba kaa qaadir cala tamaama nuqsaantiisa iyo tafwiidka wixii uu iska tegsiinayo waxaas u suurtagelaya isdhaafinaya de kolley taasna waxaan ku wada jirnaa dhammaan bay la tahay taas baa ah naqsika ugu weyn iyo xasraka ugu daran markaasaa wuxuu kasoo naqliyaa bacda salafina idaa katura duruqu lkhayri kaana alkhaariju minha ashadda xasra khayrka duruqdiisu hadday badnaato kaana alkhaariju minha khaarijka wuxuu uga jeedaa kan mufawidkaa ee dariiqa khayrka ka faa'iidaysan waayey waktigaa uu haysiiya fursada isdhaafiyey ee ka faa'iidaysan waayey isagaa dadka kale o dhan ka qoomamo badnaanaya markaasuu yidhaahaa ka cabira wasadaqa alqaa'ilu wasadaqa alqaa'ilu walam ara fiya markaasuu beydkan soo dhigtaayo uu yidhaha ruuxii dee san yidhi run buu sheego waa tan hadalkiisaas ee bal taasna waa ka horraysiiyeyba ee beydka macnihiisu taa wey walaa budda liaalib liaalibi ruuxii daalibkaa waxaa mahuraan u ah min sahri layaali habeenadiin soo jeedo muxuu kusoo jeedayaa waa muraajacadii darsigii mudaalacadiiyo mubaaxatadii maaha waxuu daawanayo dee sa waa la soo jeedaa laakiin inta badan tidison la daawanayo lagu soo jeedaa waa la soo jeedaayo in badan makhaayadahaasaa la fadhiyaa kuraasyon lagu fadhiyaa waxaa dhici karta weliba dadka haqaafadii lahaa bal jaamacadkii islaamiga ee jaamacadkii carabeed kala soo baxay in badan ka midi waxaa laga yaabaa markuu hawshiisa iyo wadiifadiisa ka yimaada inuu afarta galabnimo makhaayad halkaa guudka kuwa fadhiiso uu tobankii ku gaadho kii isagu qayilayay majliska fadhiyey ee waqtigiisa taa ku lumiyey wax alla wuxuu kaga duwan yahay ma jirto qaadyaanu cunne dariiq buu weliba meel turuntuwaarad wada u fadhiyo halkaas maanta oo dhan oo dee waxa laga sheekaysanaya waxaani haddaba in saharku dee waa badan yahay oo dadku way soo wada jeedaan laakiin waa sahar fii dalab alcilm muraajacadii iyo baxdigii iyo taas kama maarmayo kama qaala shaaciru ruuxii shaacirkaasuu yidhi biqadri lkabdi tuktasabu almacaali waman dalaba alculaa sahira layaali taruumu lciza huma tanaamu laylan yaguusu lbaxra man dalaba alla'aali culuwu lkacbi bilhimami alcawaali wacizu lmar'i fi sahri layaali waman raama alculaa min gayri kaddin adaaca alcumra fi dalabi lmuxaali trkt nوm رbي في الlayaalي لأjل رضاka ya mwlى الmawaalي fوفqnii إlى تxصيل cilm وblغnii إlى أqصى المعاalي بqadr الkd waa dadaal alkd waa aljuhd waa sacي kolba dadaalka iyo rafaadka iyo dhibtu inta qadarkeedu ay tahay ayaa tuktasab الmacaali waxyaalaha sare iyo maraatibta sare lagu kasbadaa waa ruuxu kolba iminka biqadri lkad waa inta mashaqada iyo dhibsa iyo rafaadku ah hadalkii aan markii horeba soo maray taa kolba qadarkeed ayaa tuktasabu lmacaali oo dee walaabudda duuna shahdi min ibari naxli suwilan oo ujeedadu weyn haddaad isleedahay macaalidii iyadoo iska rakiisoon meelaha iska taaltaala gaadhi ma gaadhay sidoo walaabudda duuna shahdi min ibari nax haddaad isleedahay malab meel kala soo baxoo kale dee waxaa ka horeeya horta irbadihii ama dee inay shinida qaniinyadeedii baa kaa horeyso taa u diyaar garowdo horta taasaad ku gaadhaysaa iyadoo shinidun ay halkan joogtoon inna lagu qanino ayarun malabkiida soo qaataa taasi ma gaadhayso ma dhacayso oo bal waxa weeye haddaba biqadri lkadi kolba ruuxa dhibta iyo dadaalkiisa iyo mashaqadiisa gaadhaysaa intay tahay baa tuktasabu lmacaali waxyaalaha sare maraatibta sare laguma gaadha waman dalaba alculaa ruuxa dee martabo sare iyo taa doonaya xataa hadday tahay cibaado iyo daaco ay tahay cilmi iyo taa ay tahay sahira layaali macnaa markaa dadka kale ay u seexanayaan oo taasoo kale ayuu isagu soo jeedaa waxaan xifdigiisii dabdintiisii fahamkiisii iyo aqrintiisii oo kale taas buu uga soo jeeda taruumu lciza waxaad doonaysaa cizi iyo sharaf iyo martabo sare suma tanaamu laylan haddana habeenkii baad seexan waayo waa laba aan islahayn buu leeyo yaquusu waa dhex galaa albaxra badda man dalaba alaali alaali waa lu'lu lulkan dee badda lagalaba soo baxo dee manaadiqda qaarkoodna sidaa baxrayn iyo meelahaas iyo kolle xeebaha khaliijka barhkood ay mashhuurkuba ahaayeen oo dad intay dee aada u quusaan bay luul ay la soo bixi jireen bo dee mooyi dee ilaahay makada inay sii socotay xerfu markaa shahiiray waqtiga ahayd haddaba bal matalan ruuxa in doonaya lu-lu-aas ama luulkaa dee badda hoostiisa ku sugan uma dee ayaru intuu gacanta fiiye ma soo helayo isagoo iska fadhiyana ma gaadhaye wuxuu u adkaystaa dee inuu biyaha dhex galo biyihii dhex galo taasoo kalena weeyaan ruuxii doonayay inuu dee maqaam sare bal cilmigii ayaynu imaka ku jirnaaye kaba gaadho dee waa inuu jaanibkaas sahra layaal ama jaanibkaa dee iyaduna shadaa-idii jaanibkaas uu hagaagsaa ugu dhex galo culuwu lkacb alkacbu wuxuu kinaayo ka yahay irtifaacu lmaxli waa culuw lqadri oo kacbigu waa kuraanta sare oo ujeedadun waa waa waxay isticmaaliba jireen oo ah maqdaarka sare ama sharafta iyo rutbada sare ayay culuwlkacbi kaba odhan ayay ka cabiri jireen oo kinaayo kaba yahay ama cibaaro kaba yahay haddaba waa maxalka sare ama qadarka sare bilhimami alcawaali wuxuu ku xasilayaa xaasilun bilhimami jamcu himatin way himo aadus himooyin sarreeya oo ruuxu wax fiican oo sare higsanaya dariiqeedina uu maro taasuu kuma gaadhaya wacuzu lmari shaksiga cizigiisuna fii sahri layaali jaanibkaas ama taasuu kuma jiraayo dee waxa weeye ruuxaas waxa saayin abitu suhdan ama waxa weeyaan adigu duja watabitu adigu balbed shicir ba ahaa bal iga maqay markaan aan soo naqlin daba shaafici oo kale ma waxaan anigu habeenkii baan taa kusoo jeedaya adiguna waad seexanaysaayo sidaasaad ku baryaysaa waa tabqi bacda daka lixaqi ood markaa dabadeedna doonaysa anigii waa kaa taasaan ku dhamaystay adigina waad huruda haddana markaa dabadeed ma doonaysa inaad soo gaadho dee isma laha weeye oo laisma gaadhayaan adigu muhimku maha dee ruuxu inuu soo jeed hadhow caqligiisiiya waxyeelo waajibaadkiisi iyo xuquuqdii kale lagu lahaa iyo hawshiisii ka dayacay inuu la yimaado laakiin waa waktigan inaga dayacanayn meelaha ku luminayna unbaaba kuma filaanaya ruuxa dadaalkii weye waktigaa dayacan oo taas uga soo jeedo wacuzu lmari fi sahri waman raama alcula haddaba eeg waa hadalla xikmo ah ruuxa doona martaba sare min gayri kadin rafaad iyo mashaqo la-aan doona isagoo iska jiifa in wixii uu doonayay gaadho kaasi adaaca alcumra cumrigii unbuu ku luminayaa cumrigiisiibuu ku dayacayaa fii dalabi lmaxaali wax mustaxiil oon dhac ahayn dalabkii ayuu ku luminayaa markaa wuxu taraktu nawma rabbi waa isagoo rabbigii la khidaabayo ilaahay hurdadii waan iska daayay waa fi layaali habeenadii waa tahajudkii iyo cibaadadii iyo daacadii iyo wixii ilaahay u dhaweynaynaa cilmiganba markay niyadu fiican tahay naftaada jahliga kaga saar dadka kalena kaga saar aada ku anfacdid waaba isagaa nawaafishii kale iyo cibaadadii isagaa kaba dee ka mudan oo ka qiimo badan ama ka ajri weyn ba taraktu nawma rabbi fi layaali liajli ridaaka waa ridahaaga daraaddeed yaa mawla lmawaaliid sayid yaashaba kii u sayidkaayow fawaffiqnii waafaji ilaa taxsiili cilmin cilmi kasbashadii i waafaji oo ta waxaad igu hanuuniysaa cilmigoodii waafajisaa waayo maaha ruuxu inuu dadaalkiisa iyo juhdigiisa iyo fahamkiisa fiican un hadduu isku haleeyo isna waxba taasi faa'iido uma keento ee rabbigii haddana isagoo u tadarucayo weydiisanayo inuu gaadhsiiyo muraadkii inuu waafajiyo sidii toosnayd inuu dhowru ilaaliyo wabaliqnii gaadhsiya ilaa aqsa lmacaali waqiila waxaa la yidhi iyadna waa hadalladoodii kale jaanibkan ahayd ee xasiga noocan muwadabada iyo jiddiga laysku boorinayo bal saharkan iyo hadalladoodii kuba yimi culimada ayuu inoo soo ururiyey isagoon qaa'ilkii inoo sheegayne ittakhidi leyla habeenkii waxaad ka dhigataa jamalan kolley maamaha carabeedna way ahayd oo ay dee ama noqotay habeenkii awr ka dhigo awrku dee waktigii hore gaadiidka ugu fiican dee ilaahay makadanba munaadiqdii loo baahnaa waa gaadiidkaas la rartay ee la fuulay ee meeshii la doonayay lagu gaadho ruuxu markaa wuu ku soconayaa muraadkiisiibuu ku gaadhaya habeenkii awr haddaad ka dhigatana ujeedadu waa ruuxa intuu soo jeedaya camalkiisii waxyaalaha ama salaad ha noqoto qur-aan u aqriyaya ha noqoto cilmigaa uu xifdiyaye uu fahmaye taa haba noqoto habeenkii halkuu ka seexan lahaabu habeenkiibuu fuulayo macnaa awr buu kaba dhigto ujeedadu waa umuurahaasu ku dadaalay oo ruuxa isagu camal la imanaya habeenkii ama salaad ha noqoto sida dee majmacu amhaalba kuba sugan maydani kitaabkiisa mahmaha uu ku ururiyo markuu meeshan qabanayay ama in salaad ama qira'ata qur-aan ama cilmi dalabkiiye taa isagu laba yimaada habeenkii bay ka cabiraan ittakhada leyla jamalan habeenkiibu awr ka dhigto waa kaa dee ujeedadu waa soconayaa waa kaa ku guuraya ruuxu markaa awrkiisii uu raacay maqsuudkiisii buu gaadha kana uu ku gaadhaya ittakhidi leyla jamalan tudrikbi haddaad saa yeesho waa jawaabtii dalabka waxaad ku gaadhi amalan waa maa ta'mulu weeye wixii aad idilanaysay qaala almusanifu raximah llahu tacala waa ninkii kitaabkan yar lahaa tacliim mutacalim ba wuxuu yihi waqad ittafaqa lii waxa ii waafaqay nadmun fii hada lmacna oo hadalkan a itakidii leyla jamalan tudriku bihi amalan ayaa nadmiyey buu leeyo nadmi macman haasle ayaaba aniga ii dhacay oo ii xasilay oo aan nadmiyo muxuu yihi man shaaa an yaxtawi amalahu jumalan falyatakid leylahu fii darkiha jamala أqلل طcاamka kay تxضى bه سhاrا in shiطa ya صاaxiبي an تblغa الكmla man shaءa ruuxa doona an yaxtawiya inuu koobo amaalahu wax alla wixii uu filanayo ididiilanayo waa uu islaha gaadhi weeye amaashiisii ayaa inuu koobo uu xasilo wey uu xasishado uu helo doona jumalan xaala kwniha jumalan iyadoo jamiica dhan weeye jumal waa jamcu jumlatin dee jumlaة shayna waa shayga majmuuciisa amaashiisii oo dhan weeye macnuur markaa jimku way bamisan tahay halkan eeg ta hore amaashiisii oo dhan ninka doona inuu gaadho uu helaa falyatakhid ha ka dhigto amaashiisaasi cibaaday noqon kartaa cilmigan isaguna sharciga dee cibaadadii kaba mid iyo wasaa-ishiisii bay noqon kartaa waa wixi falyatakhid ha dhigto ka yeesho laylow habeenkiisa fii darkiha haleelka uu aamaashiisa haleelo oo asbaabteedii buu laba imanayaa dee kama seexanayo weeye matalan aamaashiisii jamalan awr ha ka dhigto markaa jumalan iyo jamalan dee waxa ay jinaad ka cabiri jireen xagga badiica marka la joogo ayaa ka dhexeeya waa labada laftee waxay ku kala duwanyihin damada iyo fadxadaa jiibka unay tahay intii kale waa isku mid laba macnona way kala leeyihiin lafti keliya wada noqdeen waa jinaas dhan haddaba awr ha kaba dhigto ujeedadu waa hadalkii hore aqlil yaree dacaamaka cuntadaada kay taxdaa biyaasara haddaa cuntadii caloosha buuxiso waad wahsan buu leeyahi ood caajisi oo waad seexan marka sidee aada u hesho aada ugu liibaantid ama dee taas ay dee kugu noqoto xadwa iyo dheefba soo jeed ataa ugu heshid in shita yaa saaxibii haddaad doonto saaxibkayow an tabluqa inaad gaadho alkamala alkamal horkan bimacna alkamil weeyo waa wixii kaamilka ahaa ee dhammaa dee aad doonaysay inaad gaadho haddaad doonaysid wey waqiila waxaa kaloo layidhi man asara nafsahu bileyl habeenkii ninka naftiisa de waa maaha macno la-aan weeye iyo wax waqtigiisa lumiya wax dee isaga xuquuqdiisii tagsinaya wayna way noo dambaysaayo hadalladan waxbuu ku qaydi doonaayo inuu ruuxii daalibkaa intuu waxanuun uu arko naftiisii uu dhibo uu hadhow marka dambe camalkiiba ka daciifo cilmiga dalabkiisii ka daciifo waajibkii kale saarnaa ka daciifo cibaadadii ka daciifo camalkiiba ka gootaa iyada waa tii rasuulka ilaahiyba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiistiisa inoogu diiday waana inoo iman doontaa dadaalka lagu leeyahy waa dadaalka aan ruuxa ee mashaqo iyo aan ku keenin waajib aan ka dayacayn naftiisa xaqeedina aan ka dayacahayn oo naftiisa xaqeedina waa siinayaaye laakiin muhimku waqtigiisuu ilaashado taas baa adigu muhim ah man asara nafsahu bileyl isagoo hadda kusoo jeedinaya waa wax khayra waxaa daacaa iyo cibaado dee cimil cilmigani asaas buu kaba mid yahay faqad faraxa qalbahu binaar de waayo wax weyn buu gaadho xasilayo taasaa qalbigiisii ka dhigaysa mid faraxsan maalintii ama qalbigiisii maalintii ka farxiyo walaa budda liaalib lcilmi ruuxii cilmiga dalbayena waxaa ma taasi waa dadaal bay qaybtii hore waxaa kaloo lagama maarmaan u ah ruuxa cilmi dalbaya min almuwaadabati cala darsi darsigii inuu laazimo manaa darsigii inuu wax kasta ka horeysiyo uu laazimo mulaasamadu ayaaba maaha de waa waqti waayo iyo watag arrin kalena waa xagga casharkii uu dhegaystay dib inuu ugu noqdo raacdo marar badan weeye bal rafiq ba hahay samaysana iyo watakraari fii awali leyli wa aakhiri celcelin darsigii lagu celceliyo waayo darsiga dhegaysigiisu dee ruuxii wacdi waa la dhegaystaayoo aad kuba camal fashdo waa gaar laakiin arrinku hadduu darsi yahay wuxuu u baahan yahay muraajaco badan raacasho badan wixii maahna inuu dee isagoo waxa weeyaan carabka marinuna inuu isagoo wixii fahmaya bal meelihii kalu helayay imaka kitaab baan haynaa kutub badanoo adaabu tacliim iyo waxaa ku tacalluqsan iyo cilmigaa jirta ruuxu markuu casharkiisii hagaag intan u fahmo inuu la daalacdo kutubtii kale mawduucaas ahayd waayo taasaa cilmi badanna usoo ururinaysa cid baa hadduu doono uu la yeesho culimada qaar baa casharkooda dee boqol gooriyo ku celin jira oo casharka ilaa kii kale inta lagaba gaadhayo adugu waa si dee abisxaaq shiraazi iyo rag leh alkiya iyo laga soo naqliyey haddaba takraar uu celcelin weeye fii awali leyli wa aakhirih de waa kolba dee habeenka bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba fa ina maa bayna alcishaayin waa awal leyl iyo aakhirkii buu fasiraya waakhiraw labada cishaaye inta udhaxaysa waa taqliibuna waa maqribka iyo cishaayiga ayaa cishaayin la yidhaha sida cumareyn ba abubakar iyo cumarba qamareyn dayaxa iyo cadceeda waa taqliib markaasi ama kolna khifa la eegaa kolna sharaf bay eegaan oo kolna fudaydka labada ka fudud bay eegaan bal labada maqrib iyo cishaaye inta udhaxaysa iyo waqta saxari kolley taadu way iska fadxisantahe waqtigan suxuurtee salaada subax kaba horeeya waqtun mubaarakun labaduba waa waqti barakaysan oo fiican oo dee markaa qalbigiibaa furan oo naftaada wixii shuqlinayeyna wey meeshii waxa weeyaan ma jiraan oo xagga marka la eego ruuxii xifdi doonaya iyo faham iyo taas waa waqtiyo aada iyo aada ugu fiican oo shawaaqishan yar waqtigoo dee waqtigaa cibaadaba ah iyo umuurahaasaa keenaya wixii inuu u dhib yaraado ilaahayna uu sahlo qiila fi lmacnaa shacra xaggan waa macnahan muwadabada waxaa la yidhi waa hadal shicira ibnu cabdilbari kitaabkiisana aljaamic ee aadaabta cilmiga iyo qaybihiis iyo umuuraha kagaba hadlee madbuuca dabacaad kala duwana hore baan uga soo hadalay wuxuu u tiiriyaa cabdullahi ibn mubaarak imaamkii weynaa ee cabdullahi ibn mubaarak buu u tiiriyaa baydadkan isagoo dee abyaad kale la socotay ama laba bayd oo kaleye yaa daaliba licilmi bashir lwaraca wajanib innawma watrki shabaca daawim cala dirsi laa tufaariqhu falcilmu bidarsi qaama wartafaca yaa daalib alcilmi cilmiga kii dalbayayow baashir waxaad la mubaasharoota ku sifowda alwaraca xalaal miirad xalaal miirada kale oo ruux dee xaaraamtii iska dhowra shubahaadkii iska dhowra cilmigu waa nuuro qalbi waxyaalo kale iyo shahawaad ama shubahaad buuxiyeen ma gelayo la baashir xalaal miirad oo taa ku sifow wajanib innawma hurdadiina kaba tag oo ka dheerow oo watruk waxaa kalood ka tagtaa ashabaca ashibaca ama ashabaca dhereg aada dheregto oo dee kuwaasi geliya xaajadaadii cuntadii ka qaado laakiin calooshii inaad buuxiso hadhow aada caajisto oo inaad jiifto ama aada seexato mooye wax kale aanad qabsan karin daaco aanad qabsan karin oo cilmi qabsan karin taa bal iskaba ilaali kol haddaad cilmi nin dalbayo tahay daawim daa'im cala darsi waa casharka iyo muraajacadiisa iyo mudaakaradiisa laa tufaariquha faaruqna kaa daa'im buu leeyahay falcilmu cilmigii qaama wuxuu ku xasilay macnaa xasala weeye bidarsi muraajacadan iyo takraarkan baa cilmiga ku xasilaya wartafaca waan kor noqdayna macnaha wuu ku ziyaadayaana oo muraajacadan ayaa cilmiga ku furmaya darsigan muwaadabadiisu ku furmaya isagu ku xasilay wartafaca macnaa uu kor noqdo macnaa zaada kaas buu ku ziyaadaya ku biirayaaye bal muraajacadaas iyo takraarka iyo darsigaas iyo dee waxa weeyaan adigoo ilaah ka cabsanaya rabbi la kaashanaya umuuraha kale waana ku furmi doonaa fayaqtanimu ayaam alxadaahati wallahu subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir